maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo gadoomiye baabuur nooga kiishay usaye nisa wiish iyonay qalab kale oo makaanika munaasabadan ayaedu ku dhiiday hoolka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo gadoomiyaha degmada sayti xasan maxamed jaamac uuse gadoomiye alaabta oyean ka deeqan jaaliyadda horumarinta gobolka mudug ee kanool qaaradooyinka yurub america iyo n austrelia iyo onalanka talagali inyo ku qeyb qaadadaan horumarka ku dareera degmada xubno ku dareeray guddiga jaaliyadda horumarinta gobolka mudug iyos wadajira waliba ayoon ku hadaleena muhiimadda qalabka inay deegaankoodii ay ka yimaadeen iyo dadkoodii wixii ay ku tari karaan amniga inay wax kala qayb galaan halkan marka waxaan idinkaga sheegayaa mudanayaal oo maayirka ugu horeeyo maanta waxaa farxad ii ah inaan idinku wareejiyo gaarigaas sawirkiisu halkaas ka muuqdo oo ah niisaankaas gaarigaas oo uu saaran yahay wiishku iyo agab kale oo loogu talagalay oo hadhow aynu arki doonno insha allaahu in wax looga qabto baabuurta dayacooda iyadoo ay ka timid baahidaasi amniga arinta ku taxalluqda ee gobolkan iyagoo naga dalbaday oo yidhi waxaan u baahan nahay maadaama amnigu xun yahay oo geerashadii baabuurta la geynayey aan aada loogu kalsoonaan karin waxaan u baahan nahay qalab aanu taa'irada ku bajarsanno gariiga baabuurta lagu qaado tuulal anigu xaqiiqatan waa layga badiyaa sida makaaniga iyo baabuurta sida loo isticmaalo laakiin agabkii adigu loogu talagalay in baabuur ciladiisa hore oo yarta ah cilladaha waaweyn maaha in lagu bedelo baa gaarigan saaran waana codsi ka yimid laamaha amniga ee gobolka mudug aasa degmadiisa gaalkacyo muddo aanu la rafanaynay oo aanu soo wadnay alxamdulila ilah waa nugu guuleeyey hadda waa inoo yaallaa gaarigaasaan waxaan rabaa mas-uuliyaddiisa inaan ku wareejinno maayarka degmada gaalkacyo waanu jecelnahay oo aanu isagana kala hadalnay isaguna naga aqbalay khayr allaha siiyo marka halkan waxaan aad u sheegayaa aan u tilmaamayaa dadkii soo gaday bahalkaas oo ay guddoomiye u tahay safiyo horeeya oo ku nool dalka australia iyo xubnihii kale oo ku kala nool qaaradda yurub iyo america iyo australia in gaarigaasi meeshii aada u soo idmateen saaka uu yaallo xaflad sharaf badan oo ay ka soo qeybgaleen dad aada u fara badan oo ilaa iyo shan iyo toban qof ka kooban oo ah dadkii horumarinta amniga gobolkan u qaabilsanaa oo maayirka uu hogaaminayo oo isku dawayaashoodii iyo xubnihii kala gedisnaa iyo haweenkii iyo raggii odayaasha ahaaba intaba halkan ay ku dhan yihiin inaanu gaarigaa ku wareejinay waa aad noo soo dhaweyseen ogalana wareegeysaan hantidaa aan ku talagalay in ay intay jirto qolaba qolada kale oo maamul ama madax ah ay kasii dambayso ay sii jiraan oo gobolkan qaas ahaan magaaladan gaalkacyo amnigeeda iyo qoladeeda ay u noqdo garaash uu u baahdo mid banaanka joogaya mid gudaha joogaba garaash oo ah aan ugu talagalay gaarigan inaan looga baahan garaash kale oo shacab ama maxato cid ay gaar u leedahay in lagu dayactiro baabuurta amniga marka saas ayaan idinku baabuurkaan aadaadaysaan aan ugu soo dhaweynay xasan maxamed jaamaca guddoomiyahaga degmada gaalkacyoen qumaha nagi jaaliyada waxaadna muujiseen howlkarnimo iyo shaqo muhiim ah iyo wadaniyad dhab idinka ah waayo markaad liidatid qofku hadduu kuu soo gurmado oo xasuusto dalkiisa iyo dadkiisa waxuu ka qurux badan yahay oo ka fikir fiican yahay markaad ladan tahay qofku wax kuu keena sidaasay degmada gaalkacyo iyo gobolka mudug idiin ogyihiin inaad tihiin guddiga noocaasa oo qiimaha noocaasa ugu fadhiya dhowr jeer ayaad halkan usoo gurmateen xilliyada ugu adkayda waxaad maanta wareejinaysaan gaari iyo qalab loogu talagalay dhinaca amniga oo aan maanta idinkala wareegaynaa waa gaarigaas niisaanka ah laakiin waxaa saaran agabkii kala duwanaa oo makaanikada loo isticmaalayaa saaran waa idinka mahad celinayaan dhammaantiin ilaahay waxaan ka baryaynaa meesha aad ka soo gadeen in ilaahay khayr idinku bedelo iyo ajar iyo xasanaad idinka siiyo annagana waxaan rajaynayaa inaannu gudanno waajibkayaga ah inaanu aan loo isticmaalin sidii ugu wanaagsaneed loo isticmaalo ee aan si xun loo isticmaalin waxaan idinka ballan qaadaynaa inaanu gelin doono rejistarka agabka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ay leedahay burhaan maxamed cabdi warbaahinta dowladda puntland gaalkacyo meemarkanka horeydka iyo jaaliyadda gobolka mudug yeeda qalabka wareejada maamulka gaalkacyo